halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne
waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaan caawa idiin sii wadi doonnaa dhegaystayaal cutubka saddexaad waxaana diiradda la saarayaa in masiixu uu ka sarreeyo nebi muuse waxaana cutubka saddexaad furo u ah aayadda lixaad markaasoo qoruhu uu leeyahay laakiin masiix aamin buu u ahaa sida wiil gurigiisa ka sarreeya oo gurigiisu waa innaga haddaynu ilaa ugu dambaysta dhiiranaanteenna iyo faanka rajadeenna aad u xajinno
dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase balankii masiixeena dadka bay la shaabahayo bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase kuwa goobi boolidaye sinadow bareeraya bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase qofka baadil ruux ku dila baxsan maayo aakhiro ey bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase ruuxii xumaanu bogo xanku baara maa baaye bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase ka masiixa beenina iyo bidcibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono baabkana la soo waxaanay inoo joogtay tafaasiisha aayadda lixaad markaasoo qoruhu uu lahaa laakiin masiix aamin buu u ahaa sida wiil gurigiisa ka sarreeya oo gurigiisu waa innaga haddaynu ilaa ugu dambaysta dhiiranaanteenna iyo faanka rajadeenna aad u xajinno waxaa qoraha warqaddan cibraaniyada oo aan rumaysanahay inuu yahay rasuul bawlos uu leeyahay sida tan haddii aynu nahay wiilashii ilaah oo ka qayb qaata yeerniinta jannada waxaynu noqonaynaa kuwo aamin ah oo ku dheggan rajada iyo ballamada ilaah taas ayaana lagu garanayaa ama caddayn u noqonaysa inaynu nahay kuwo ka mid ah mu'miniinta ilaah tusaale ahaan yooxanaa wuxuu leeyahay sidoo ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan way inaga baxeen laakiin kuweennii ma ay ahayn hadday kuweennii ahaayeen way inala joogi lahaayeen laakiin way inaga baxeen oo taasaa caddaynaysa inaanay kulligood inaga mid ahayn haddaba firqooyinka bidcada ah oo mararka qaarkood ka kaca meelo badan oo dunida ah ayaa loo baahan yahay siday aniga ila tahay waayo waxay wadanayaan kuwo aan ka midka ahayn kiniisadda masiixa ee runta ah bidcadu waa kuwa doonaya inay marin habaabiyaan waxbaridda suuban ee rasuullada mu'miniinta dhabta ah waa kuwa sida warqaddan cibraaniyada aayadda lixaad laynoogu sheegayba leh oo gurigiisu waa innaga haddaynu ilaa ugu dambaysta dhiiranaanteenna iyo faanka rajadeenna aad u xajinno kuwa aan adkaysiga lahayn waxay la tegayaan firqooyinka bidcada ah oo waxay dhegaysanayaan tarjumada la dhalan rogay ama la barxay ee hadallada ilaah maxaa wacay isla sida yooxanaaba uu leeyahay way inaga baxeen laakiin kuweennii ma ay ahayn hadday kuweennii ahaayeen way inala joogi lahaayeen laakiin way inaga baxeen oo taasaa caddaynaysa inay kulligood inaga mid ahayn waxaa haddaba caddayn u noqonaya kan masiixa rumaysan inuu ku sii adkaysto waxbaridda toosan ee rasuullada iyo inuu saxiixnimada injiilka masiixa ku adkaysto had iyo goorba la dooni maayo inuu u dhaco waxbarid waliba ee cusub haddaanay marba ku sallaysnayn waxbaridda rasuullada ee ku qoran injiilada hase yeeshee bidcada lagu kari maayo inay ku adkaystaan waayo iyagu qayb kama ahan carruurta ilaah haddii markaas aad ku sii adkaysato rumaysadkaaga iyo inaad ku dhegganaato waxbarista rasuullada sida injiiladu ay ina farayaan markaas waxaad qayb ku leedahay yeerniinta jannada oo waxaad ka mid noqonaysaa mu'miniinta ilaah haddaba waxaa tijaabo inoo wada noqonaya kitaabka quduuska ah waa kuweenna masiixiyiinta ah haddii aynu ku dhegganaanno oo aan jeclaanno hadallada ilaah markaa waxaannu noqonaynaa kuwo aamin ah oo ku dheggan runta ilaa yeerniinta jannada waayo qofka jecel kitaabka waa qof jecel inuu had iyo goorba dhegaysto waxa ilaah isaga uu ku leeyahay haddaba aynu weli idinsii yara bidhaaminno kala duwanaanshaha u dhexeeya nebi muuse iyo sayid ciise masiix waxaa laysku raacay in nebi muuse uu keenay dunida sharciga ugu wada weynaa oo aan isagoo kale la arag waa kii ilaah uu u soo dhiibaye ciise masiixna markii la eego khudbadiisii buurta wuxuu shaaca ka qaaday sharci kale oo baaxad weyn lahaa inkastoo labaduba ay wada keeneen dunida sharci ayaa haddana waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya labadooda marka ay sidaasi tahay sharcigii nebi muuse ilaah uu u soo dhiibay wuxuu quseeyaa sida aynu u macaamiloonayno markiise sayid ciise masiix uu soo jeediyey khudbadii buurta wuxuu ku bilaabay waxaa barakadaysan kuwa qalbiga ka daahirsan waayo ilaah bay arki doonaan haddaba khudbadaas waxay qusaysaa shakhsiyadda sharciyadii nebi muuse loo soo dhiibayna waxay quseeyaan camallada ama ficillada qofka marka khudbada masiixa ee loo yaqaano khudbadii buurta la eego ayaa waxaa soo baxaya dalab xagga damiirka ah oo marka laga reebo nimcada laynagu badbaadiyey ee ciise masiix oo lagu helay dhimashadiisii iyo sarakiciddiisii ayaad mooddaa in qaynuunka khudbadu uu yahay wax aan lagu guulaysan karin ama aan la meelmarin karin waxaana masiixiyiinta qaar ay u keentaa inay labawejiilayaal noqdaan iyagoo iska dhigaya inay sharcigaas isaga ah ku meelmarin karaan nafsadooda ama awooddooda waxaana dhacaysa inay marka hore u noolaadaan sida kuwa qalbigoodu daahir yahay iyo sida kuwo quduus ah ha yeeshee taasu dhici mayso ama imaan mayso hal mar oo qura waxa kitaabka uu leeyahay haddii aynu nuurka ku soconno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu xaqdarrada oo dhan inaga nadiifiyo nolosha masiixnimada ma ahan wax maalin gelinkeeda hore lagu helo waase wax lagu helo in lagu dhegganaado xaqnimada oo maalin walibana lagu socdo ilayska injiilka waana daahirin joogto ah waayo waxaa dadka la siiyey nuurka oo markii ay wax arkaan ayay maalinba maalinta ka dambaysa iska dhaqayaan ama ay iska nadiifinayaan waxyaabaha aan istaahilin in ilaah lala hor yimaado haddaan ku soo noqonno kala duwanaanshihii u dhexeeyey nebi muuse iyo masiixa ayaa inkastoo dadku ay adkaynayaan nolol quduusnimo ah haddana waxaannu ilaah ugu soo dhowaanaynaa furashadii uu inagu siiyey masiixa oo waa sidaas sida aannu heerkiisa ku gaari karno markiisa ilaah nebi muuse uu la hadlay isagoo jooga buurta siinaay waxaa halkaasi ka jiraysa waxan iyo elays oo dhulkii oo dhammu waa gariiray oo waxaa la arkay dhib iyo anfariir waxaa ilaah dadka uu uga digay inay ka fogaadaan buurta oo weliba waxaa loo sheegay in xooluhu ayan taaban buurta hase yeeshee markii la gaadhay sannadadii nimcada dadka loolama hadlin sidaas wuxuuse ka soo hadlay buurta la yidhaahdo buurtii dhakada buurtaasi dusheeda waxaa la dhigay iskutallaab waxaana saarnaa nin la jejebiyey oo la garaacay oo sii dhimanaya kaasuna nin wuu ka weynaa oo wuxuu ahaa wiilkii ilaah dhimashadiisii iskutallaabtana waxay hoos u sii aadday dunidan oo waxay keentay nimcadii ilaah maxaa yeelay masiixu wuxuu u dhintay dembiyada dadka waxaan ilaah uga mahadcelinayaa in aannu igu badbaadin sharciga oo haddii sharciga laysku badbaadin lahaa waxaa dhici lahayd in dad badan ay guuldarraysan lahaayeen oo ay meelo kale badbaado ka raadsan lahaayeen waxaase ilaah mahaddiisa ah in nimcada laynagu badbaadiyey giddigeenba waxaa qoraha cibraaniyadu uu leeyahay haddaynu ilaa ugu dambaysta dhiirranaanteenna iyo faanka rajadeenna aad u xajinno maadaama aynu nahay kuwo ilaah ka cabsada waxaannu ku reeraynaynaa rajada ilaah taasina waa asbaab kale oo inoo caddaynaysa waxa ay u dhib badan tahay in la ogaado qaar ka mid ah kuwa kiniisadda inala jooga haddii ay badbaadeen iyo haddii kale qaarkood waxaad arkaysaa inaanay faraxsaneen oo waxaad is leedahay talow way daalan yihiine xaggee bay ku soo daaleen wax farxad ah kama muuqdaan wejiyadooda saaxiibayaal masiixu wuu ka sarreeyaa nebiyada welibana wuu ka sarreeyaa malaa'igaha oo wuxuu kaloo ka sarreeyaa nebi muuse war muxuu masiixu wanaagsan yahay markaa wax la yaab leh noqon mayso marka laynagu yidhaahdo u fiirsada ciise oo ah rasuulka iyo wadaadka sare ee iimaanka aynu qiranno sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda koowaad ee warqaddan cibraaniyada loo qoray mar kale ayaa talo laynagu siinayaa cutubka laba-iyo tobanaad aayaddiisa saddexaad waxaana qoraha warqaddan cibraaniyada uu leeyahay sida tan haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geesta ahaa oo dembiilayaasha inaydnaan daalin oo aanay nafihiinnu itaal beelin haddaba qofka waxaa laga yaabaa inuu qalbi jabo haddii uu damco inuu ficil ka dhigo waxyaalaha masiixu uu inagala hadlay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka shanaad markaana cutubka shanaad ee injiilka sida matayos uu u qoray lagama dhigi karo ficil haddii aadan furashada ku helin masiixa xaalkaagu ma wanaagsana waayo waxaad isku dayaysaa inaad xoog ama qasab ku hesho furashada waxaa ahmiyaddu ay noqonaysaa inaannu isaga ka fiirsanno oo aan xoogga saarno shakhsiyaddiisa howlihiisa iyo wixii uu inoogu sameeyey iskutallaabta ninbaa gabay ka tiriyey ka fiirsashada masiixa oo wuxuu leeyahay markii dabayluhu kacaan oo habaasku cirka isku shareero oo indhahayguna ilmada ka buuxsanto ayaan isaga ka fakeraa wuxuu ula jeedaa marka xaalku uu ku xumaado uu qoomamo iyo qamuunyo ku timaado nafsaddiisa inuu masiixa ka fakero waayo waxaa qoraha warqadda cibraaniyadu uu leeyahay haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geysta ahaa oo dembiilayaasha inaydnaan daalin oo aanay nafihiinnu itaalbeelin gabyaaga oo tixdiisii horay u sii wada ayaa wuxuu leeyahay markii qorshayaashaydu baaba'aan oo fikradahaydii qaaliga ahaana burburaan oo fikrad waliba oo nacasnimo ahna ay i gabto ayaa nafsaddaydu isaga masiixa ah u fiirsataa ama isagan ka fekeraa markii saaxiib qaali ihi uu iga tago markii niyad xumo ay niyaddayda ka buuxsanto markii laycaayo ayaa nafsaddaydu ay soo gocotaa masiixa markii aan qoomamoodo oo xiisadi ay timaado maalin waliba markii rumaysadkayga iyo rajadaydu daciifto ayaa nafsaddaydu gocotaa masiixa haddii daruuri jirto iyo haddii qorraxdu ifaysaba haddii mugdi ama gudcur jiro ama haddii habeenku dumo ama waagu iftiimo markii koobkaygu buuxsamo nafsaddaydu isagay ka fakartaa ayuu gabyaagii tixdiisii oo aynu tarjunnay uu ku soo gebagabeeyey saaxib waa qasab inaynu isaga ka fakarno inta aynu warqaddan ku jirno oo waxaynu u baahannahay in masiixa ilaah uu hubaal nafsadayada uga dhigo masiixa haddaan intaasi kaga baxno maaddadii hore ee qusaysay in masiixa uu ka sarreeyo nebi muuse ayaannu iminkana u gudagelaynaa maaddadan kale ee ah sida shakigu uu wax u halakeeyo ama u halleeyo haddaan arrinkaas isaga ah kitaabka ka egno ayaa waxaa habboon inaannu la soo kala baxno cutubka saddexaad ee kitaabkii cibraaniyada aayadda toddobaad ee baalka saddex boqol saddex iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba waa sidaan waxa ruuxa quduuska ahi leeyahay maanta haddaad codkiisa maqashaan waxaad haddaba ogaataa dhegayste inuu qoruhu ku bilaabay haddaba waxaa kaloo eraygaas uu ku bilaabay aayadda koowaad ee cutubkan saddexaad waxaa kaloo aynu ku arkaynaa cutubkan toddobaad waxaa kaloo uu mar kale soo noqonayaa markii aynu gaarno aayadda tobanaad waa eray ahmiyaddiisu sarrayso markay joogto doodaha iyo caddaymaha marka eraygaas la soo qaato ayaa waxaa muuqanaya inuu jiray hadal horay u socday ma ahan suuragal in qufi hadalka uu ku bilaabo kelmadda haddaba haddaanay jirin hadallo horay u sii socday oo soo taxnaa maxay tahay ahmiyadda uu leeyahay hadalka ciise masiix waxaa jawaabtu ay noqonaysaa inaan shakiga ka dhowrno wixii aynu ka maqalnay masiixa wuxuu qoraha warqaddu leeyahay dhegayste maanta haddaad maqashaan codkiisa wuxuu ka bilaabayaa zabuurka shan iyo sagaashanaad aayadaha toddoba ilaa kow iyo toban xigashadan waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida ku qoran warqaddan cibraaniyada cutubka saddexaad aayadaha siddeed ilaa kow iyo toban waxaana qoran sida tan qalbiyadiinna ha adkaynina sidii wakhtigii dhirifka sidii maalintii jarribaadda ee cidlada dhexdeeda meeshii ay awoowayaashin igu jarribeen oo ay igu tijaabiyeen oo ay afartanka sannadood shuqulladaydii ku arkeen taas daraaddeed qarnigan waan u cadhaysnaa oo waxaan idhi had iyo goorba qalbigooday ka qaldamaan oo iyagu ma ay aqoon jidadkaygii sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay iyagu nasashadayda ma geli doonaan waxaan rumaysanahay haddaba anigu in zabuur waliba uu masiixa ku qoran yahay inkastoo weliba aan qirayo inaanan anigu ka arki karin zabuur walba ha yeeshee halkan waxaa lagu qoray waa zabuurka shan iyo sagaashanaade wax ku saabsan ciise masiix zabuurku wuxuu leeyahay haddaan soo xiganno mar kale sida ku qoran aayadaha toddoba ilaa kow iyo toban ee baalka toddoba boqol toddobaatan iyo toddobo ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waayo isagu waa ilaahayn oo innaguna waxaynu nahay dadkii daaqsintiisa iyo idaha gacantiisa ku jira bal maanta maad codkiisa maqashaan qalbigiinna ha adkaynina sidii markii mooriibaah la joogay iyo sidii maalintii la joogay maasaah oo cidlada ku dhex taal markay awoowayaashin i jarribeen oo ay i tijaabiyeen oo ay shuqulkaygii arkeen dadkii qarnigaas afartan sannadood waan u cadhaysnaa oo waxaan idhi waa dad qalbigooda ka qaldama oo iyagu ma ay aqoon jidadkaygii sidaas daraaddeed anigoo caraysan waxaan ku dhaartay inaanay nasashadayda gelin haddaba qidcadan waxaa laynoogu tarjumayaa warqaddan cibraaniyada cutubka saddexaad aayadaha toddoba ilaa kow iyo toban waxaana israa'iil loo isticmaalayaa tusaale ahaan bal aynu wax yar ka faalloonno faracii israa'iil ee ka soo baxay dhulkii masar waxay ka shakiyeen ilaah oo iyadoo ay shakigaasi ugu wacan tahay ayay gelin dhulkii loo ballanqaaday ee kancaan waxaana la leeyahay oo iyagu ma ay aqoon jidadkaygii sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan waxaan ku dhaartay inaanay nasashadayda gelin haddaba erayga nasasho ayaa intaa aynu cutubkan ku jirno dhowr jeer lagu soo noqnoqonaya waxaa jira nasiinnada nabaaddiinnada sayid ciise masiix wuxuu inagula hadlayaa injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad markaasoo uu leeyahay ii imaada kulligiin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay oo naftiinna nasashaad u heli doontaan nasashada waxaynu ku helnay markii isaga la saaray iskutallaabta oo innagana dembiyadeennii laynaga cafiyey waxaanan innaga oo dhaniba wada helnay furashada lagu helo dhiiggiisa iyo dembidhaafka markaa laynaga dooni maayo inaynu innaga samayno ficil aynu ku raadinayno dembidhaaf waayo ilaah baa ina cafiyey ciise masiix ayaad ku helaysaa dembidhaafka waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad masiixa rumaysato dhegaystow dadka reer banu israa'iil waxay iminka garanayaan nasashada laga helo furashada markii laga samata bixiyey addoonsigii reer masar habeenkii malagga dhimashadu uu soo booqday dalka masar oo uu laynayey curudyadii reer masar ayaa reer banu israa'iil loo sheegay inay fayaaradaha guryahooda marsadaan dhiig waxaa lagu soo furtay awood iyo xoog oo rabbigu wuxuu soo dhaafsiiyey iyaga badda cas oo dhexdeeda wadda looga sameeyey ilaah wuxuu ka samato bixiyey addoonsigii masar oo iminkana waxaa sayid ciise masiix uu leeyahay harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay oo qalbigayguna wuu hooseeyaa oo naftiinna nasashaad u heli doontaan sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad haddaba nasashadan lama mid aha tii reer banu israa'iil oo kale waxaanse ugu yeedrayaa tan addeecista iyo tan qofku uu kaga yool gaaro nolosha masiixinimada markii reer banu israa'iil ay ka soo baxeen dhulkii masar oo ay ka soo gudbeen badda cas waxay heeseen heestii muuse sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waxaana qorninku uu leeyahay qayb ahaan sida tan anigu rabbiga waan u gabyi doonaa waayo ammaan buu ku guulaystay faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray badda haddaba ilaah innaga qudheenna wuu ina soo furtay waxaana laynaga soo furtay noloshii dembiga lahayd ee inoo kaxaynaysay burburka iyo baaba'ah oo waxaa laynaga badbaadiyey dhimashada daa'imka ah ee ruuxa ha yeeshee reer banu israa'iil shaki baa ka buuxsamay oo waxay la ahayd haddii ay dhulka galaan in raggii waaweynaa ee reer canaaq oo dhulka degganaa ay wada dhammaynayaan iyaga markaasay aad u baqeen oo waxay yidhaahdeen innaga dhulka geli mayno waxay iloobeen in ilaah uu la socdo oo si dhib yari ah uu dhulka ku siinayo kuwii basaasyada ahaa ee dhulka loo diray wax xun bay keeneen waxaase ka hor yimid laba ka mid ah laba-iyo tobankaas basaas ee dhulka loo diray waxaana magacyadoodu ay kala ahaayeen yeshuuca inanuun iyo kaaleeb oo ahaa reer yuhuuddah intii kale oo dhan way cabsadeen oo waxay iloobeen in ilaah uu la jiro iyaga dadkii intiisii badnaana waxay raaceen tobankii basaas warkoodii waxaanay diideen taladii ilaah uu u soo jeediyey waxaana taasi loogu tiriyey rumaysadarro waxay rumaysteen ballankii ahaa in masar laga soo saari doono laakiin waxay ka gaabiyeen ballankii ahaa inay dhulkoodii geli doonaan waxaa ilaah uu ku dhaartay in farcankii diiday oo dhan ay ku baaba'aan cidlada oo aanay gelin dhulkii loo ballanqaaday waxaanay ahayd inay ka gudbaan webiga urdun waxaana lagu marsiinayaa iyadoo wadaadadu ay sidaan sanduuqii axdiga ayay biyaha soo gelayaan waxaana isla markiiba bilaabanaya in biyihii socday ay istaagaan si bal arrinkaasi isaga ah aad wax kaga ogaataan ayaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal kitaabkii yeshuuca cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad ee baalka laba boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo wadaadadii siday sanduuqii axdiga rabbiga waxay istaageen dhul engegan oo webi urdun shishadiisa ah oo reer banu israa'iil oo dhammu waxay ku gudbeen dhul engegan ilaa ay quruuntii oo dhammu ka wada gudubtay webi urdun haddaba markii ay webigii gudbeen ayay waxay meeshii ay mareen ee webiga dhexdiisa ahaa ka soo qaadeen laba-iyo toban dhagax waa halkii wadaadadu ay la istaageen sanduuqii axdiga waxaanay laba-iyo tobankii dhagax keeneen dhulka waxay kaloo ka soo qaadeen dhulkii ay galeen laba-iyo toban dhagax oo kale waxaanay dhigeen halkii ay kuwii hore ka soo qaadeen markii haddaba biyaha ay mar kale soo butaacaan ayaa dhagaxyadaasi la dhigay webiga bartankiisa ay astaan u noqonayaan dhimashada masiixa laba-iyo tobankii kale ee webiga bannaankiisa la keenay ayaa iyana ka hadlaya sarakiciddii masiixa rasuul bawlos ayaa arrinkaas isaga ah uga hadlaya cutubka lixaad ee warqaddiisii reer rooma aayadda afraad waxaana rasuulku uu leeyahay sida tan haddaba waxaynu isaga kula aasaasannay baabtiiska dhimashada dhexdeeda in sidii masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta aabbaha aan innaguna sidaas oo kale cusaybka nolosha ku dhex soconno masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin